shirka runtii bilowgiisa wuxuu soo bilowday sanadii labada kun labaiyo labaatankii shirkii ka dhacay nairobi ee maxalla golaha deegaanka ee u environmental assemblyga wuxuuna ahaa in dunida laga joojiyo ama la sameeyo heshiis loo yaqaano heshiiska joojinta plastica ama ama wax loo yaqaano plasticada nooc walbay ahaataba shirkaas waxaa kasoo baxay marka in la sameeyo ilaa guddi ama intergovernmental negotiation committee oo ah dowladaha dadkii ku mateli lahaa ee arrimahaas ayay si shirarkaas wixii kasoo baxo kadib loo soo saaro heshiis ama convention loo yaqaano plastic convention marka shan meeting ayaa la qaban qaabiyey hadda waxaa dhacay kii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad kii koowaad wuxuu ka dhacay uruguay kii labaad wuxuu ka dhacay faransiiska kii saddexaad nairobi oo ka dhacay midka afaraadna wuxuu bilaabanayaa maanta saddex labaatanka abril ilaa sagaal labaatanka abril oo soconaa wuxuuna ka dhacayaa ottawa oo dalka canada ah ujeedadana waxay tahay in dunida ay isla meel dhigto habkii loo dabargoy lahaa ama loo joojin lahaa ama loo baabiin lahaa isticmaalka blasticada oo dhibaato weyn dunida ku haysa oo ah khatarta ugu weyn ee deegaanka ee qarnigan dunida wajahaysa marka waxaa laga yaabaa kan hadduu dhammaado kii ugu dambeeyey inuu ka dhici doono dhammaadka sanadkan dalka korea magaalada seol marka shantaas kulan oo dunida isugu timid waxaa kasoo bixi doona markaas xeerar iyo xeer nidaamyaal iyo share shuruuc lagu wajahayo sidii dunida isaga kaashan lahayd joojinta caagadaha ama bacaha ama blasticada noocay noqotaba
marka sida aad sheegtay khataraha bacaha ka dhasha aad bay u badan yihiin waddamaduna muddooyinkii lasoo dhaafayba way ka wada xaajoonayeen in qorista sharcigan oo dhammaadka sanadkan la asteeyey in sharcigaasi uu soo baxo marka maxay yihiin caqabadaha ku gadaaman ma dalalka qaar ayaa ka biyo diidan inay heshiis caynkaasa galaan
runtii saa og tahay joojinta plasticada waxay dhibaato weyn u geysan doontaa saameyn dhaqaale dunida wadamada soo koraya iyo wadamada dhaqaalahooda uu ku tiirsan yahay shidaalka waxay hadda shirarkii ugu dambeeyey waxyaabaha wadamada aadka uga soo horjeeday in macnaha shirkan si dhaqsi ah aan la isugu waafaqin xeerarka ama doodo badan ka keena waxaa kamid ah maraykanka iyo iyo sacuudiga iyo wadamada batroolka soo saara imaaraadka wadamo badan oo batroolka soo saara maadaama haddii plastic la joojiyo ayaga dhaqaale ay ka dareemayaan sidoo kale dhanka kale marka laga fiiriyo wadamada dhaqaalahooda ee soo koraya sida wadamada asia thailand iyo philippine iyo wadamada afrikaanka ah ayagana waxaa dhib weyn ka kaga imaan doontaa joojinta bacahaas maadaama dhaqaalahooda uu ku tiirsan yahay maanta haddii la joojiyo bacda maxaa istaagaya blasticada adee bacdayaan blasticada total haddii la joojiyo wax kasta oo plastic la xiriir waa istaagaya wax kastoo anaga aan isticmaalno oo nolosheena maalinlaha ah waxay la xiriiraan wax ku xeeran ama wax ku xiran plastica marka laakiin xeerarkan ayaa waxaa laga yaabaa inay qaato ilaa labada kun iyo kontonka in la dhaqan geliyo marka wa wa waa caqabado badan ayaa jiro oo wadamada isku mid ma ahan marka waxa lagu doodaya ayaa waxay tahay sidee wadamada dhaqaalahooda hooseeyo ay u jooji karaan sababtoo marka la joojinayo bacaha waxaa loo baahanya technicals ama waxyaabo kaleeto in lagu bedelo ama plasticadaas oo kaleeto in lagu bedelo waxyaabaha plastic la xiriiro taasna waxay noqonaysaa marka in in lacago badan ama qarash badan la geliyo waxa alternative ama badiil u noqon karo plasticadaas oo dunida hadda ay dib weyn ku hayso waa tahay hadda ka hor shirarkii saddexda ahaa ee soo dhacayna waa kasoo qayb gashay shirarkan bal waxaad ka warantaa ka qaybgalayaasha oo boqol toddobaatan iyo shan dal ka badan dhibaatada ay soo bandhigaan ku aadan bacaha xadkee bay gaarsiisan tahay dhibaatadaasi bacaha ee deegaanka ku hayso waddan walba khudbad ayuu leeyahay marka shirarka laisugu imaado waddan kasta wuxuu si toosa uga hadlaya saameynta plasticada ay ku yeelanayso dhanka deegaanka deegaanka keliya lama dhigi karo caafimaadka waayo plasticada markay burburto waxay dhibaato ugeysanaysaa maxaa la lahaa bini aadamka caafimaadkiisa waxaa laga yaabaa in cuntada inoo gasho waxaa laga yaabaa in inoo gasho meelo kale maadaama aan inta badan la isticmaalo bacaha oo kaleeto dhibka kaloo jira waxaa ka mid ah in xoolihii ay ama duurjoogtii oo kale ama marin ama xoolaha ama xayawaanka ku jira badda oo kaleeto inay ay laqaan bacihii ama caagidihii qashinkii lagu tuuro plastic ka samaysan inay laqaan ama inay ku duuduumato oo neeftii iyo wixii ay ku xiranto sidoo kale waxyaabaha ay dhibaato u geysanaysa waxaa kamid a plasticda inay u gudbayso hadda waxaa loo yaqaano grand waterka oo biyihii la cabaaya marka dhibaato weyn ayaa soo wajahaysa marka bini aadanka dhanka caafimaadka ah marka la fiiriyo iyo dhanka deegaanka dadka ka qayb galaayo oo matalayo wadamadaasna mar walba waxay ku celcelinaya inay dhibaatadaas jirto
marka qaramada midooboo kale waxay sheegtay in toban milyan in ka badan oo tan ah oo wasaqda bacaha ah sanad walba badda lagu shubo bal baddii iyo kalluunkii dadku cuni lahaayeen nolosha inta badan ay ku tiirsanayd laftigeeda bal ka waran saameyntu ay arrimahaas ku yeelan karaan
waa wa wa wa markii ugu dambeysay aan ogaa statisticada waxay ahayd sideed milyan oo tan sideed milyan kilogram sideed milyan oo tan oo oo oo plastic ah inay ku dhacaan badaha taasna waxay ay dhib u geysanaysaa waxa loo yaqaano ecosystemka ama ama ama sida deegaanka ku nool badaha sida noocyada kala duwan ee xamaalatada ama kalluunka ee badda ku jiro inta badan waxyaabaha hadda saameynta tooska annaga nagaariisma waxaa kamid ah kalluunkii badda ku jira hadduu cuno waxyaaba plastic ah plastic sida caadiga ah halka caag oo plastic dabada ku dhaco wuxuu qaataa inuu burburo shan boqol ilaa kun sano marka imagine marka markii wax noocaas oo kalaa badda lagu rido oo qaarkood ay cunaan xayawaanka xayawaanka waxaas cuna haddii a annaga aan cunno marka waxay noqonaysaa dhibaato oo oo bini aadanka ay gacantooda ku geysanayaan waana waxa ugu weynay hadda mani literin wax loo yaqaano la rabo in lagu soo daro sida sida ku qoran intergovernmental negotiation committee plastic pollution and marine litter and marine environment waayo ujeedka maxaa la sheega shirkan laysugu imaanaya marka ajendaha koowaad wuxuu yahay waa plastic pollution in the marine environment oo ah waxa ugu weyn dhibaatada ugu weyn saameynta ugeysanaysa plastic waxaa ka mid ah deegaanka xayawaanka ku nool badda waxyaabaha kaloo laga hadli doono waxaa ka mid ah sidii loo dhaqaale ahaan iyo capacity ahaan sidee wadamada loogu dhisi karaa inay u hoggaansamaan sharciyadan ama heshiiskan lasoo saari doono marka lagu heshiiyo markuu dhamaado wadaxaajoodka iyo qaabka ugu weyn ee loogu maxaa la isheeg transition loo sameyn karo ama loogu dhaqaaqi karo in xilligan laga baxo isticmaalka bacaha oo loo gudbo in bacdii la joojiyo oo dadka ay la qabsadaan in la isticmaalo wax plastic ama wax injir ama wax yani la xiriiro plastic in la isticmaalo kaleeto